dhowaan ayay ahayd markii ay buqo ka baxeen tuulooyinka baarey iyo moyko kuwaas oo saameyn ku yeeshay inay tuulooyin badan ka barakacaan deegaanadoodii iyadoo sidoo kale ay ku baaba-een dalagyo kala duwan oo xilligan lasoo goosan lahaa gudoomiyaha degmada jowhar cismaan maxamed mukhtaar cismaan baarey ayaa uga digay in magaalada jowhar lagu soo jiheeyo biyaha jaray gebi ahaan wadooyinka halbowlaha u ahaa magaalada jowhar iyo tuulooyin badan waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo dadka lagu dhibaateeyo waan ka digaynaa boqdii moyko iyadna waa naga xirantay ilaahay mahadiis waaye tambaareya waxaa u baahan gurmad oo deg deg ah in lagala soo gaaro ummaddan nin kasta waxuu iska celinaya dhibka waaye haddana inaan isku fiirsano ma ahe waxaan leenahay iskaashi aan samayno haddaan nahay dowladda dhexe isteedka gobolka degmada shacabka ganacsatada dhammaan waxaana lagu guulaystay in la xiro buqda moyko ee duleedka degmada jowhar iyadoo weli ay socoto saameynta buqda baarey ayuu sheegay gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan in gacnaha la ysqabsado oo loo gurmado cid kasta garab istaag u samayn karto gobolka shabeellaha dhexe waxaan rajeynaynaa inay dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaeba intaasba ee gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maarata ku barakacday iyo inta ku barakaci doontaba waa wax aad u baaxad weyn waxaan meeshaan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna biyaha waxaa lagu maro wahaadoon in elboorka loo mara ayay joogtaa sidai ay waddada kaleenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa marka waxaan rabnaa in allaale intii maaragtay garab ama gacan naga sii hayso xaaladda xilliga aan joogno oona u baahanna inayna soo garab istaagaan waxna ay nala qabtaanaan ka rajayaynaa laakiin birri haddii aan annaga wax qabsanno in la yidhaahdo intaan wax kaaga qabaha hadda anaa imide waa laga fiican yahay waxaan rabnaa inay hadda xaaladdu taagantaha wakhtiga la joogo inay maaragtay cid allaale ciddii gacan nagala geysayso ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe iyo dhammaan maaragtay ganacsatada qaybaheeda kala duwan oo dhan inaan ganacsiga laga soo tago ee xaaladdan xoogga la saaro lagana gaaro natiijo wanaagsan si biyaha laysaga xakamay lahay xaaladdu xaalad yar maahan waa xaalad aad u weyn marka dadka ganacsatadan inay ganacsigooda soo xidhaan dadka maarag jooga tuulooyinkana inay tuulooyinkooda ka soo tagaan oon isugu wada tagna meesha ay biyaha ka socdaan awooddaynana aan geyno maalmo yaroo koobanna aan ku soo afjarno sidaas ayaan maarata rajayahaynaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa ka codsaday dowladda dhexe in gacan laga geysto fatahaadda maadaama ay jowhar ku jirto go'doon waxaan leenahay magaaladii caasimadda jowhar waa go'doon ugu yaraan toban tuul ayaa barakacday shan boqoloo hegtar oo dalag ahna waa ku go'day waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo sidoo kale fatahaaduhu degmada jowhar kaligeed maaha degmada mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaadihii ka dhaceen sida la socotaan buurina iyo mahadaay waa kala go'doon xudur ciise shiidlo bari oobaale hurwaay andhehe duduble intaba fatahaada ayaa ka socdo iyaduna gacan ayaan ka geysanaynay gobol ahaan iyo ka wasaarad ahaan waxaan leenahay marka dowladda dhexe iyo deeqbixiyaashu waa baaqayna saddexaad waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanaha loo geysto midda labaad waxaan halkan baaq ugu dirayaa fatahaadda in laga hortago oo la iskaashada ayaa loo baahan yahay in kanaalo la sii jeexo tuulaa laga difaaca la yidhahdo waa arrin ayaan darro ah biyuhu lagama difaaci kara tuule waxaa laga difaaci karaa meesha ay ka soo baxayaan maamulka gobolka iyo isteedku iyo kan degmadu tallaabo ayay ka qaadi doonaan dadka caqabadda ku ah in fatahaadaha laga hortago
wuxuu intaasi ku daray in sidoo kale ay jirto fatahaado ka baxay ee degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo kala xiray wadooyinka u dhexeeya buuran iyo mahadaay iyo sidoo kale tuulooyin badan oo ku teesan degmada mahadaay ugu dambeyntiina waxa ay ka wada codsadeen hay-adaha daneeyo dhinaca arrimaha bani-aadanimo in wax laga qabto fatahaadan kusoo noqnoqotay gobolka shabeellaha dhexe oo dhowaan ku dhufatay tuulooyin dhowr islamarkaana kala jartay wadooyin halbowlo u ahaa gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar